الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا in sha allahu tacaala arkasaaka waxaan uga jeednaa un bilow ama intan yare kelimada sheekha ugu horeysa muqadimadiisa on yar aqrino qisaa yar maqashay ama dee aan noo soo socotayna walaa waxaa imika inoo noqonayaa intan dambe dib u bilowna kitaabkii afraad haddana waxaan garanayaa kolley dad badan oo dee kitaabka intii hore ku taxnaa in sucuuba ay yar jirayso oo sucuubadaasna ay tahay ama dee marka hore asaaskoodii xaggan waxbarasho aan aada u adkayn iyo kolley usluubkan de baryahan dambe iskaga bateen wax ku dhiganayno a ruux intuu kitaabkii dhegaysta u nin halkaa lagu daynayo oo sii barya qaarkood dee jiri jirtay ama dad isku xidhan oo wada raacanaya oo kii markaa fahmo darra ama meesha ay kuga cuslayd kan kale rafiiqiisa uu soo jilcinayo oo lagu noqnoqonayo marka wixii xataa markii hore adkaa isagoo jilcay la fahmay darsigii dambe la gaadhayo taasi nidaamkaasi aad moodo inuu iskaba yaraadayo dadka intooda badan marka ay dhegaystaan dabadeed waxa weeye ihtimaam dambe kitaabkii la siinaya aanu jirin aanu jirinna laga yaaba tarkiis dambe xataa hadduu ihtimaam siiyo dee isha yar mariyo ilmarid iyo laqbo yaroo saasi kolley kuma filla kitaab fahamkii waxay u yar baahantahay ihtimaam badan iyo tarkiis badan ayay taasi isaga baahantao taasi kolley iyadu waa qeyb bal markaa taasi horta way jirtaa waxaan yar dareemayo des kalena imaka de adigu waxyaalihii hore taqdiimo ugaba dhigi jirnay kutubtii hore kol hadduu kitaabkii afraad yahay ama fannika hadalkeeda ama umuuro kale iyada maanta lama imanayno laakiin tan leeyin waxa weeye kolley aniga juhdi iguma yara oo marka la eego ama waqtigayga ha noqoto aada u ciliiliga iyo haddana san waqtiga intiisa badan u siiya kutubteena xataa shaqadayda kalaba ugu siina ha noqoto xag icdaad iyo xag kaleba de waxay la tahay haddana dadka qaarkood ama in badan juhdigayga juhdi qaabilaya inaanu jirino de ruuxuna kol haddii uu xaadirayu imanayo waqtigiisan waa waqti socda kolley waana wax ka go-ay waxay la tahay waqtigiisaasi wuxuu kaga go-ay inuu isagina laba yimaado dadaalkii xaggiisa kalaba yimaada waa shay muhiima isaga ayaanay ahay ay tahay ta anfacaysa waqtiyadii horena marka aan taysiirka dabadeed ama dee si aan u aqriyi jiray waxaa raaci jiray taqriibka nawaawi bal markaasna alfiyada siyuude horena siaan usoo sheegnay maanta taa bal waan ka yarbaydhnaa si kutub kale loo arko waayo dad xataa way joogaan maanta taqriibkii alfiyadiiba hore usoo dhegaystay waxaan doortay in kitaabkan ibnu ibnu waxa weeye kathiir uu noqdo ka raacaya qeybtii hore ama silsiladii hore kitaabkanna kolley wuxuu qariin u yahay un ama uu la siman yahay un kitaabkii nawowi buu la siman yaho labadooduba kitaab keliya ayay wada ikhtisaarinayaan walow dee kitaabkana uu ikhtisaar ikhtisaarkii ahaa oo imaam nawowi kitaab markii ugu horeysay muqadimada ibnu salaax kitaabkan taqriibka kumuu soo gaabin ee kitaab misna maanta madbuuca bal dabco ka fiican tan iyada taqriibkuu ku madbacaysan yahay kuwa madbacaysan oo risaalo lagu qaatay ama majister ahaa dabco iska fiicanoo laba mujalada kitaab markaas dee ku madbacaysan oo irshaad la yidhaah buu marka hore culumulxadiidka ibnu salaax kusoo gaabiyey kitaabkaa dabadi ayuu taqriibka ayuu dejiyayo waa taqriibku waa ikhtisaarkii irshaadba saa daraadeed bay mawaadicda qaarkood ay aada u kooban yihiinba kana muqadimadii ibnu salaax ama culumulxadiid unbuu horta ikhtisaarkii yahay walaan arki doono dee munaaqashaad iyo waxyaalo aan kitaabkii imaam nawowi kuba sugnayn halkan aan kuba arki doono sheekhuna uu halkan hore inoogu ishaari doono iyo bal umuuro uu yar ishaari doono horta marka waa kitaabkaasuna waa laba kitaabuuno kitaab keliya labadooduba ku wada xidhanoo kitaab markaa wada ikhtisaara khaasatanna ibnu salaax intii kaba dambeysay si aan sharxi nuqbuba kuba soo aragnay kutubtii musalaxee la dejiyey waa kutub isaga uun ku xidhnayd bayda ama sharixii ha noqoto ama ikhtisaarkii ha noqoto ama xataa istidraag waxyaala leeya uu ka tegay oo dib loo soo haleeshiisanayo layaynu sheegay ahayd haba noqoto ama ictiraadba haba noqoto maysaga waxyaalo ka mida lagu busheeyo ama nadmin isaga la nadminayo haba noqotee kollay inta badan saasunbaabay kuba xidhnayd oo bal markaa xataa kitaabka kale nadmigan insha allahu tacaala islaamay bal ha isbuuxiyeen ha iskabeen walow kitaabkaasi ka kooban yahay kan oo nadmiga ka kooban kan eh waxay noqonaysaa isaguna waa kitaab dee si dadban ugu xidhan muqadimadii ibnu salaax waayo alfiyada ciraaqi ayuu mukhtasarkeed yahay ama talkhiiskeed yahay alfiyada ciraaqina nadmigii culumulxadiid bay ahayd oo markaa haddaba labada kitaab waanay isbuuxin doonaan bal dee midkood baana mid kaba yaree laakiin wixii nasriga lagu arkaa la arkaa nadmi kooban laguma arko ninkii xifde iyo himale taasi ay u fudaansay uba sahlanayso u sahlaysa u fudaydin fahamkiia bal marka waxaan leenahay kitaabkaas iyo kan iyo kii hore waa laba kitaab oo dee ah laba isbaal yaalla una mooshay keliya ama kitaab keliya ku wada xidhan sida kutubtii waktiyadaa dambe qarnigii toddobaad wixii ka dambeeyey la alifayba kitaabkan ibnu salaax ee muqadimadu ama culumulxadiid uu u ahaa bal markaa aasaas u ahaa xagga ibnu kasiirna kolley tacriif uma baahna walow aan taas iska soo yar bal markaa caadaysanay in yar haddaan kaba sheegana imaamkani kole toddoba boqol iyo kowdii hijrada ayuu meel ku dhow dimashaq kuwa ama dimashaq ayuu ku dhashay ilaa afar jirkiisiina meesha ama ilaa shan jirkiisiina qaryadoodii uu ku dhashay buu joogay aabihiina afar jirkiisii intuu kuba dhintay ayuu nin ay walaal ahaayeen oo ka weynaa isna culimo ahaabaa gacanta ku dhigay xagga tarbiyadiisi iyo taadiibkii iyo tacliimkii markuu shan jir gaadhay bay dimashaq usoo guureen intaa dabadeed haba yaraadee ayaa dalabkiisii ama rixladii dheerayde cilmigiisu ay bilaabantay kolley mashaayikh waaweyn oo mashaayikhtii waqtigaasee reer shaamna isaga bal waxa weeyaan khaasatan funuuntii uu dee aada ugu noqday mid ku tabaxuray sheekhadiisay ahaayeen raggii kolley raadka weyn ku lahaana waxaa kaba mid ahaa xaafiskii shahirkaaye mizi uu in badan laasimay xagga cilmiga xadiidkao ninkii soo saaray ee ku tadriibiyey ee takhriijiyey ahaa inantiisa oo zaynab la odhanayana waa mizi inantiisana ibnu kafiir ayaa qabay boosadog ayuu ahaa bal taas weeye waxaa kaloo raggii raadka weyn kuba lahaa in badanna uu laasimay ka mid ah shaykhulislaam ibnu taymiya iyo xaafid dahabi ibnulqayim qolooyinkaasoo dhammi kollay dabaqadaas ee iyaguna barhkood isuba sheekhi ahaa waxay ahaayeen rag raad weyn ku lahaa iyo imaam shahiiraha iyo faqiiha ibnu firkax la odhanayay iyo xaggan fiqiga shaaficiyna imaam buu ku ahaa kitaabka tambiih la yidhaahna korkaabuu ibnu kasiir kaba hayay waana kan takhriijkiisan shahiirkaee macruufka ee irshaad ulfaqiih ee labada mujalad kuwa madbacaysanna kitaabkaa kuba takhriijiyey adugu bal isaguna ahaa ninkii xaggaa fiqi ahaan ee aada u soo saaray taas mashaayikh kaloo waktigiisii ahayd ama kuwii beledkiisii shaam haba noqoto ama rag reer masar ahay oo u ijaaseeyey haba noqoteena dee kolley waa la kulmay oo rixladiisiiba ee ku jirtay cilmiga ama waxbarashee dheerayd markii dambena funuuntii uu aada ugu magaabixiyey uu shuhuroobay intii uu noolaana tasaaniiftii uu ku lahaa aada u shuhurowday waxaa ka mid ah dee fannigan tafsiirka oo tafsiirkiisa shahiirka aada u qayamka ah dee tafsiirka ibnu kaiira kolle aan tacriif uga baahnayn dee kutubtii uga dejiye kaba mid ahaa iyo cilmigan xadiidka oo isaguna bal kolley uu kutub kala duwan uu kuba lahaayo xagga mustalaxna kitaabkeenan aan hayna uu kaba mid yahay xagga kalena bukhaari kolley sharaxuu ku lahaayo onu dhammayn waa jira kitaab weyno hadiyo goor kitaabkiisa tafsiirka kusoo celceliyo alaxkaam alkabiir uu yidhaaho mala ilaa xaj uu gaadhsiiyo xag axaadiista axkaamta ahayd dee kolleyna dheeraasu dee marka la eego waxyaalaha uu ixaalaynayo kaba muuqata laakiin aanu dhammayn waa jiraa in wax laga hayana kaa war uma hayo kitaab barya dambe la madbaceeyo mujaladaad badan lagu madbaceeyo jaamiculmasaaniid la yidhaahna waa leeyaho maanta madbacaysan oo aada u fara badan oo lixdan umuhatusita iyo musnadka imaam axmed iyo bazaar iyo ibnu abi shaybe iyo kutubtooda uu isu wadageeyey iyo abu yacla intoodaasoo uu isu wadageeyey axaadiistood iyo jaamicalmasaaniid magaca adigu laguma madbaceeyey na waa leeyahay kuwa rijaal iyo taraajim ahaa oo barhkood dee kuwo waasaca ay ahaayeen taasna waa leeyahay laakiin kitaabkiisa takmiil iyada in la hayo waruma hayo kutub kale oo kale xagga takhriijka marka laega tambiiha shiiraasi waa takhriijiyey mukhtasarka usuuliga ibnu xaajib isagana tuxfatu nabihi buu ku magacaabo isna madbacaysan yahay bal isagana dabca fiican buu ku madbacaysan yahay oo mujalada taasna waa leeyahay oo iyaguna kutubtaas xagga takhriijkiisi waa madbacaysan yihiin waa xadiidka xagga taariikhdana dee imaam buu ku ahayo kitaabkan isaguna cumdada waa wixii ka dambeeye oo dhan albidaaya wanihaaya la idhaahba dee waa sheekha leh kitaabkan ficlan intan aan aragin inta badan la arkee madbacaysani waa bidaaya uun oo dabacaadkan kala duwan wax lagu madbaceeyeyoo dee intuu bad-ul khalqi ka soo bilaabay ayuu soo gaadhsiiyey ilaa waqtigiisii ilaa sanadihii uu dhiman doono horteedunbuu soo gaadhsiiyey taariikhdii guud ahaaneed soo gaadhsiiyey iyadoo marka kitaabka ibnu jariiriya la eego dee ibnu kamil ibnu afiiriya ay ka horreeyeen walow dariiqadiisa ay ahaayeen xagga naqdiga iyo riwaayaadka israa'iiliga ku baraarujinteeda iyo umuuraha caynkaasana uu kaga horeeya iyaga taas oo marka la eego ibnu jariir oo kale iyo walow dee xaafidba u ah laakiin uu aada ugagaba horeeyo jaanibkaas amaa nihaaya waxa ay tahay iyada marka la eego ashraadu saaca laga bilaabo ashraadu saaca iyo malaaximta iyo waxyaalaha fitanta ilaa la gaadhayo dee labadii daarood lagu kala sugnaanayo jannadiiyo naartii ayuu kaga hadlaa marka iyada gooni ahaan bay u madbaceeyeen isagoo laba mujalad laguma madbaceeyo taas baa loo madbaceeyey imakana dabcaadeen markaas dhowaan la madbaceeyo kitaabkii ee lama taxaqiijiyo kolley wasaarat xushun alislaamiya sacuudiga ay qaybinaysay oo koob iyo labaatan mujalad ahayd taa iyada way wada socdaan way wada socdaan laakiin dabcaadkan kale toddoba mujalad kuma madbacaysan ama mujaladka faariska haddii laguma diro barhkood sideedda kuma madbacaysan waa bidaayihii uuna nihaayi waa ka go-an yahay ama lama socdo laakiin isagana gaar ahaan laba mujalad ayaa laguma madbaceeyeyo bal markaa kitaabkaas ee waaba imaamkii lahaayo xagga taariikhda iyo xadiidka iyo tafsiirka iyo fiqiga intaba imaam ayuu kuba ahaa kolleyna toddoba boqol iyo afariyo toddobaatankii hijrada isagoo indhabeelaya awaakhira cumri ayuu dhintay isagu imaamkani uu dhintay laakiin wuxuu ka tegay turaaskaa weyn ee maanta caalamlislaami guud ahaan funuunta kala duwan ee aada iyo aada loogu intifaacay hore looguna intifaacayay intii uu noolaana kutubtiisa mid lagu intifaacayay oo dee meel kastaba gaadhay ayay ahayd ahamiyada iyo fawaaidda ay leedahay bal marka in kitaabkiisan kolley waa dhici kartaa meelo qaarkood yar in iyadoo uu kaga duwan yahay uslubkii taqriib taqriibda isagu kitaabkii waa ikhtisaarinayo hadalkii uu isagu kusoo ikhtisaarinayo meelo qaarkood mooyaane hadalkii unbuu soo dhiganaya laakiin kana waxaa dee meelo badan ku yar badnaan karta cibaaraadkiisanu isticmaalaya qulta oo barhkood istidraag ay noqon barhkood ay niqaash sheekhuu la niqaashaya ay noqon iyo ictiraad iyo waxyaalo taas baa kitaabkii adigu kollay kusoo yar noqnoqon doontaa bal imakana kolley kitaabkun baana adigu maanta uga jeednay inaan inoo yar bilaabno taas ama kitaabka kale kolley dee saaka ugamaanaan jeedin aan bilownay berri insha allahu tacaala labadaba waa bilow uun haddii la idhaha toddobaadka dambena sidan ku socon doonaa waa saddexda cishay hore sabtiya axad iyo isnaynta walow dee ukeni ka yara waasacsanyay baacidka ama ikhtisaari culum alxadiid bay noqon haddii iyada labada dambena kitaabka nudmiga dee kitaab iska kooban oo saddex boqol oo bayd ah taas bay noqon doontaa labada cishe dambe khamiisna darsi insha allahu tacala horta balimaka tan ma jiri doono waqti dambe inaan wax ka yarbedelo uun mooye haddii alla idhaano xagga kitaabka magacana kolley albacis alxasiis magacii sheekhu uu dejiyey maaha waa magac iska baxay uune laftigiisu waa dee ikhtisaari culum alxadiid wa xataa axmed shaakir oo kitaabkan dee tacliiqan imakay noola socdo leh ama sharax dee markaynu eegno sharax dee si laguma yaqaanay oo mufradaadka iyo kelimaadka horta macnahooda la sharxo hadiyo goor meel kastaba la qabto kolley heerkaas ma aha waxa weeyaan mar idigu kolley ashar muqarar loogaba dhigay kitaabkan isagu ku jiray lajnadii loo saaray inay bal u soo dejiyaan khaasatan kuliyaadkaas dee kuliyadii usuuludiin iyo kuliyadii shareeca iyo bal ay usoo dejiyaan manhajkii lagu dhigi lahaa isagu kuba jiray shaak axmed maxamed shaakir uu kuba jiray imaamkaasi ayay kitaabka doorteen baa markii dambe lagula teliyo ama loo soo bandhigay inuu sharax yar ama meelo qaarkood tacliiq uu kuba sameeyo tiba adigu dee markii dambena wax kuwa ku dardaray nin uga horeeyey oo isaguna masr ahaa masri ahaa laakiin joogay markaas xijaaz joogay ama makayo joogo kitaabka naftiisa raggii soo arkay ahaa makhduudaadkiisii ugu horeeya sooba helay gees kalena isagu tacliiq ku lahaa isaguna madbiceeyo mustafa cabdirasaaq la yidhaah baa jiray oo isaga bal haddaba sharaxa wuxuu sharaxi markaa muu yeelo meelo uu dheereeyey iyo meelo uu koobay bay noqoto meelo anwaacda aad baa hadalkuu kooban yahay mufradaad u yar baahnaad sharax dee ma sharxana meelo qaarkoodna aad buu u dheereeyey oo dee uu tatabucay oo waa baxsiyey kolley tacliiqiyo ninkaa hore uu ku lahaa baa jirto dabacaadkii hore kitaabka kala socnaayo uu shaakirna sidiisii uba soo qaatay waadna isku wakti ahaayeenun markii dambe laakiin waxay wada noqotay un sharaxii shaakiro uu iskala daayay taas oo kale haddaba ninkaas baa magacan idlaaqay albacth alxasiis oo isagoo magacani khaasatan dabcadii hore kitaabka markii labaad kuba shooroobay ayuu axmed shaakirna ku daystay un magacii oo sharaxiisii deeta kuba magacaabay albacth alxasiise cibaarada ama waxa lahaaba ninkaa kale ayaa lahaayo kollay isaga kaba yaroreeyo kitaabkana marka dabcadii koowaad ee sacuudiga lagu madbuceeyey ama maka laguma madbuceeyey dabcadaas ninkii lahaa adigu tacliiqeeda lahaa ee dee kollay nashrinteedana lahaa marka la eego matniga kitaabkan aqriyi doono waayo shaakir inaan wax ka soo qaadno mooye day nooguma jirto khudbada ama aqrintee waa hadalkii ibnu kasiirun baan aqriyaynaa waxa ay tahay waxa kale de waan lasoo de adeegsanaynaa une waa laftigiis waa ikhtisaar culum alxadiid oo dee kitaabka culum alxadiid la yidhaha kitaabkii ikhtisaarkiisa bismi illahi araxmaan araxiim قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عناد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشأن المحروس fasaxa allahu lilislaami wlmuslimiina fii ayaamihi ilaahay ha u waasiciya dee waa intii noloshiisii amala cibaaro talaamidiisii barhkood cibaarada maha cibaaradii sheekha ay qoran ha u waasiciyo ayaamihiise waballagahu fi daarayni aclaa qasdihi wamarama ama maraami ayaa muxuu yidhi waa tan hadalkiisii uu isagu yidhi ibnu kasiir alxamdu lilaahi wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafaa anaa mahad ilaah buu u sugnaatay oo ilaah baa mahad leh dee nicmooyinkiisa badan een la koobi karayn een la tirin karahayn buu dhammaantoodba xamdi iyo ammaan iyo mahad ku leeyahay wasalaamun salaamnaa calaa cibaadihi aladiina istafaa addoomihiisii uu doortay waaba rusushii ayaanay ahaatay salaami korkooda ama bacd waana iska jira kolley dee isaga un maaha ayma kala duwan oo aan dee waxaan filayaa tiradoodu badantao haddii aan kutubta muqadimaadkooda u laabana casharaad gaadhi karaa inay dee kolku iskaga gaabsadaanba ama salaamtii oo kale ama salligii oo kale walow dee bacd alculamaa ay ku tagaan in la kala gooni yeelo oo salaada ama salliga dee salaada iyo salaamta alla kala gooni yeelaa kol haddii labadiiba amarkii uu ku wada yimi naskii qur-aanka ama ayadii qur-aankana ay ku wada socdeen inay karaaho tahay ha kaba cabireen culimmada bacdigooda mata ha kuba tageen bal dee markay aadaabta muxadidka ama daalibka xadiidka iyo muxadidkaiyo kaba hadlayaan inaan la kala gooni yeelin iyo waxyaalaha xataa markay kutubta mustalaxa kuba soo dareene haddana aymo laga yaabaa casharaad inay gaadhaan haddaan dee muqadimaadka kutubta u laabano weliba waxaan kaba aragnay ayay dee tani kaba dhacdaayoo kala gooniyeel iyo ifraad midkood la gooniyeelo waana san maanta ibnu kasiir ba aan kuba aragno ama bacd fa ina cilma alxadiisi nabowiy xadiidka nabowiga cilmigiisu calaa qaa'ilihi afdalu asalaati waasalaam kii isagu ku qowlay xadiidkan dee isagu ku hadlay salaad iyo salaamtii ugu fadliga badnayd korkiisa haba ahaatee qad ictanaa bilkalaami fiihi qad ictanaa waxa u cinaayooday u ihtimaamay oo dee aada ugu qastay isaga ka hadalkii iyo taaliifkii iyo ururintii bilkalaami fii hadal isaga fiigiisa fii hada alcilmi lagaba hadlo la ururiyo kitaab loo dejiyo jamaacatun jamaaca min alxufaadi kamida raggii xufaada ahaa qadiiman wa xadiidan zamankii hore iyo zamankii dambaba oo macnaa rag dee xufaadii islaamka kaba mida oo kuwa horeeyey iyo kuwa dambeeyeyba leh ayaa aad ugu daxwey ugu ihtimaamay oo ugu cinaayooday inay qoraan oy wax alifaan ooy ka hadlaan cilmigan xadiidkai anwaacdiisana baxsiyaan kalxaakim walkhadiib raggaa waxaa kaba mida dee xaakim waxaa ka mid ah khadiib oo isna tilmiidkiisii ahaa kollayna kitaabkii iyo sharxu nuqbaan ku soo aragnay bal taaliiftan ama fadnigan aan hayno wax loo alifay si bal markaa tartiibtii ay lahayd iyo raggii qeybta weyn kala soo qaatee kala horeeyey xagga magacyadoodii iyo kutubtoodu siay isugu xidhnayd barhkood iyo dee siay u kala goonyahayd iyo umuuro taa kuwa tacalluqsanoo lagu tirinayo xarakadii bal cilmiga ahayd ama tasniifkii cilmigan mustalaxa taariikhdeedii inay taasi oo kooban ay ahayd bataan sharxnuqba kuba soo aragnay labada ninbana way ku jireen kutubta hore dee laakiin in rag ay ka horeeyeen ayaan kitaabkaa ku soo maray isaguna imaka dee mithaal ahaanu waasaa xaakim iyo khadiib iyo dee rag ka horeeyey iyo kuwa kaba dambeeyeyba iyo wabakan iyo waman qablahumaa ciddii iyo kaba horeysay min al a'immati imaamiyadii fadnigan kaba mida iyo waman bacdahumaa min xufaad ilumma iyo ciddi iyo kaba dambayse ummadda xufaadeedii kaba mid ahaa macnaa way u cinaayoodeenoo rag aimo kala duwan labada imaam ay kaba mid yihiin kuwa ay ka horeeyeen kuwana ay kaba dambeeyeen ayaa aada ugu ihtimaamay oo ugu cinaayooday balbaxsin ururin ta'liif iyo tasniif cilmigan ay kutub u dejiyaan haddaba walamaa kaana markuu ahaaday cilmigani min ahamilculuumi wa anfaciha culumta ta ugu ahamsan waayo cilmiga waxaa la yidhahaa sharaftiisu waxay dee ku xidhan tahay oo ay ka timaada waxan uu koobtay ama macluumka ay kaga cabiraan sharafta uu leeyahay dee cilmigan aan haynaana waxa uu yahay wixii macluumkiisa ahaa ma dee uu koobtay waa xadiidkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka hadalkii xadiidkii rasuulka saxiixiisii iyo saqiimkiisii in la kala saaro bal markaa taasna waa dee shay aada iyo aada u qiimo badan oo dee waa shareecadeennii qeyb kaba mid ah bal qeybtaa dee qeybtii labaadna sharaxa uba ahayd oo qur-aankii sharaxooda waa sunnii rasuulka ayaa keedii saqiimka iyo keedii saxiixa in la kala sooco ay kuba sugan tahay haddaba markaa oo sharafta iyo qiimaha weyn buu leeyahay waxaan lagaga hadlaya isaga ee isaga markaa lagu baxsayaya taasina waxay keenaysaa inuu noqdo dee culumta kuwa ugu ahamsan ugu nafci badan ugu waxtar badanna waana cilmi dee loo baahayo fiqahaan sida loogu baahan yahayna iyada taas dee nina kama qarsoona qur-aankii haddaan eegnana ilaah baaba yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim sunnaha rasuulkuna sharax iyo bayaan waxay u tahay kalaamkii ilaahay subxaanahu watacaala saa daraaddeed baa qur-aanku wixii uu ijmaaliyey ayaa tafsiilkii uu kuba sugan yahay oo qur-aankiina uguba baahan yahay sunnihii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee fiqina waaba asaaskii iyo dee wixii halkaa istimbaadkii ama dee fiqi halkii lagaba keenayey isagiyo qur-aanku marka dee taasi dee waxay keentay inuu culumtaba kuwa ugu ahamsan ka mid noqdo inuu kuwa ugu waxtar badan uu ka mid noqdo inuu kuwa ugu loogu baahi badan yahay taas waayo culumtiibaa aan ka maarmahayn sharciga ahayd dee uu noqdaba haddaba markii arrinkiisu kaa noqday ayaa axbabta waxaan jeclaaday anigu oon doortay an ucalliqa fiihi macnaa an adaca fiih weye inaan dejiyo oo dee tacliiq oo kale kolkol dee tacliiq lkitaab oo kale wixii ay xaashiyada laguba sheegee ama tacliiq kalaamkaa hore tatimo u ah ikmaal u ah istidraag u ah tacliiq way dhahaan waanay jiraan dee aymo khaasatan dee fuqaha isagaba badnaayo kutub magac kutubtoodiiba tacliiq ay kaba dhigeen oo kolley kutubtaasi aanay tacliiq siaas ahayn ee kutub dee mujaladaad badan gaadhay haddana ay magacaa kuba magacaabeen oo ah taasna way jiraanbe bal imanka tan maqsuudkiisu waxa weeye dee inaan dejiyo noocan mukhtasaran kitaab kooban oo naafican waxtar laho oo dee ruuxii isagii u ihtimaama ee waqti iyo juhdi siiya waxu tarayo oo jaamican isagoo kulman kulansanaya oo kulminayo ururin limaqaasidi alfawaa'idi fawaa-idii fannigani lahaa ujeedooyinkiisa iyo waxyaalihii dee ugu ahamsanaa ee mahaamtiisa ahaa maqaasidiisa ahaa taas ururinaya oo soo koobayo isu keeni wamaanican hor joogsanayana min mushkilaati almasaa'ili alfaraa'id masaa-ishii iyaguna jamcu fariidatin waya adigu kelida ahaaya ama dee waxyaalihii ishkaaliyaadka ku imanayay ee kitaabka khaasatan ibnu salaax dee meelihii ama lagu bushiyey ama ishkaal kuba yimi oo kale taasna xallin uu xallinaya daraaddeed ku hor joogsanaya ishkaalaadkaas oo macnaa wixii adigu mushkil ahaa ama kitaabkii ibnu salaaxba kuba yimi eeyo ama dee kutubtii kaleba khaasatan ee fannigan ee khaasatan masaa-isha fanniganna kuba soo aroortay ayuu mancihaya oo dee usluub kuu soo darxinayo masaladii ugaba hadlayo ayaa ah usluub aan ishkaalkaasi aanu kuba sugnayn ama ishkaalkii jiray ayuu xalinayaayo haddaba kitaabkaas oo fawaaidii ama maqaasidii dee fawaa'idaasba ay lahaydba ururin isu geyn wixii adigu ishkaaliye ama ishkaalla ahaa ee kuba yimanayay masaa-ishiisaasna iyadana hor joogsanaya ma xalinaya basinaya oo adigu ishkaalkii meesha kaba saaraya inaan dejiyo ayaan jeclaystay oon doortay wa kaana alkitaabu marka kitaabkiina wuxuu ahaa alladii kitaabkaasoo ictanaa uu u cinaayooday uu ihtimaamay bitahdiibihi taxriirkiisa la taxriiriyo la tahdiibiye wixii xashwi iyo tadwiil iyo waxyaala kuba sugnaa lagaba saaf yeele laga saaro uu ictinaanooday asheykhu alimaamu alcalaamatu abuu camri bnu salaax imaamka cilmiga badnaa ee kunyadiisa la odhanayay abuu camri ibnu salaaxna ku shuhuroobay dee labadaba kunyadiisana mashhuur buu ku yahay nisbadiisan ibnu salaaxna mashhuur buu ku yahay kollay dee magaciisii oo dhanna tani ma aha salaaxuna waa laqabkii aabihii maaha magacii aabihii ee waa naanis aabihii lahaa waxaana iskaba jirtay kollay laga soo bilaabo malaa dowladii salaajiqadu markii ay dee markaa buwahiyiintu meesha ay kaba baxeen oo waktigoodii laqabka jiray jiraaludawla iyo bahaw dawla iyo waxyaalo saasa ahaa salaajiqada waktigoodiibaa waxaa bilaabmay laqabkan ah in dee diinta loo idaafeeyo salaaxudiin taqiyudiin shihaabudiin markaas najmudiin alqaab saasaa bilaabanto ta kollay qarniyadoodiina mashhuur ahayd oo badnayd aabihii baa waxaa la odhanaya salaaxudiin haddaba ikhtisaar ahaan bay waana wax iska badan oo isaga uun mahay dee taasi kutubta kuba badane ayaa inta idaafadii la gooyey oo ama dee waxa weeye lafdigii mudaafileega addiin ayaa ashan adigu dee iyadoo bedel idaafadii ka ay laba yimaadeenoo dee in badan ma arkayna taqiy ibnu taymiya ashihaab ibnu xajar cibaaro shasaas azayn alciraaqiyu waxyaalahan oo dhamme waa tan baabkeedoo azayn alciraaqiyu macnuhu waa zaynudiin alciraaqi taas shihaabudiin ibnu xajar oo kale taqiyudiin ibnu taymiya ataqiyu subkiyu ataaju subkiyu lafdigani waa taajudiin subki taqiyudiin subki cibaaro saasay ahayd markii dambe adigu dee ay badnaatay ayaysan ikhtisaar ahaan tan bay ula yimaadeen ibnu salaaxna markaa waa kan kuma shuuroobay laqabkii aabihi oo dee mukhtasala oo qeyb lagaba tegay ashanna markaa hore kumay jirine markii qeybtii dambe lagaba tegay ay timi ayuu kuba shuhuroobay oo dee ibnu salaax imaamkaasi aabihi cabdiraxmaan baa la odhanaya salaaxudiin baa laqabkiisa haddaba imaamka taqamadahu llahu biraxmati ilaahay ha ku dado oo ha ku galaya naxariistiisa ayaa wuxuu ahaa kitaabkaasi min mashaahiri lmusanafaati kutubtii loo dejiyey fii dalika waa fadnigan ama cilmigan xadiidka kuwa uu markaas dee u mashhuursan ama shuhroobay aada ugu shuhroobay bayna dalabati lihada shan dadkii iyagu dalbaya cilmigan shanigani waa cilmigan xadiidka dalbayay kuwii ku shuhroobay iyaga dhexdooda ayuu kitaabkaasi kaga mid ahaa warubama cuniya waxaaba dhacaysay dee ila waqtiyada dee dalabku oognaa inuu uba ihtimaamo cuniya ficilku dee san buu kuba yimaadaa luqada carabeed waa ficil faacil kaba dambeeyo ama u binaysan musama laakiin dee siiqadiisu ay dee majhuul u binaysan tahay laakiin xagga macnaa waa ficil dee markaa faacil qaadanaya ama u dambe markaa waxa weeyaan u binaysan musame ayuu la mid yahay xagga macnaa laakiin waa afcaal buu ka mid yahay luqada carabeed kuba timaado siiqadanun kuba timaada oo shayga dee kaa isaga siiqadiisa la bedelay ama u binaysan majhuul siiqadii un kuba timaada wa rubamaa cuniya inuu u ihtimaamaa la arkaa in loo ihtimaamo markaa maaha bixifdihi korka qabadkiisa bacdulmaharati waa halkan faacilkii ee mahana naaib faacil bacdulmaharad waa dadkii iyagu maahiriinta ahaa ee cilmigeed maahirka ku ah min ashabaab min ashubaani dhalinyarada kaba mid ay uga ihtimaamaan ujeedada waqtigoodii dee dee kollayna waa dariiqa cilmiga heerkaa kuba gaadheen kollay ninkaa daalibkii intaanu xataa gudagelin cilmiga dalabkiisa gudagelin mutuun kala duwan buu xifdihi jiray oo kollay cilmigan musalaxana dadkii baranaya mutuun bay kaba xifdiyayeen markaa kitaabkoo nasriya kitaabkoo kitaab waasica ayaa haddana wuxuu leeyahay dadkii dee adigu himada sare lahaa ee dalabadaa kaba mid aha ayaa waxaaba dhacaysay inay kitaabkaba inay korka kaba qabtaan si hadhow fahamkiisa iyo istiicaabkiisa ugu sahlanaado taas ayaaba dhacaysay oo ahamiyada kitaabku lahaa iyo siuu dalabada dhexdooda uguba shuuroobay shanigan dalbaya ayaa waxaaba dhacaysa inay barhkood korka ay uba ihtimaamaan inay korka ka qabtaan haddaba markay dee umuurahaasi dhacday baa salatu fasalatu waraah kitaabku una isna taa noqday ayaa ana waxaan maray kitaabkaa daba kitaabkaasaan raaco jidao kitaabkaasa asaasi u ah kitaabkaygan waxtadaytu waxaan ku sargoostay xidaahu isaga waxa weeyaan dee waa xadwiisi inta badan dee tashu mashhuurka luqada aada ugu badan ee lafdiga alxida dee bimacna alizana waa u yimaadaa waa kan kabaana waa u yimaadaa ixtadaa xadwahu baa ka badan in ixtada ku daydato haddii la idhaha ixtada ixtadaa xadwa fulan macnaa waa iqtadaa bihi uu ku dayday haddii la idhaha dee shayganna waa dee mithaalkan ayuu raacay oo waxaana mithaal u ahaa iyo wax uu isagu raaco oo uu ku daydo haddaba waxaan anigu markaa maray dariiqiisii isaga dabadii baan maray isagii ayaan ku sargoosta oo adigu ujeeddadu isagiibuu talkhiisinayaa kitaabkuba kitaabkunbuu ikhtisaar u yahayba wakhtasartu waxaan soo koobay ma basado waayo kitaabku waa kitaab iska waasaca meelo meelo qaarkood aada buu hadalka u dheereeyey markaa wixii uu basdiyey horta waan soo ikhtisaarsaday wanadamtu waxaan taxay oon isu geeyey oon meel keliya kusoo wada ururiyey maa faradahu wixii uu kala geeyey weeye uu firdhiyey faradahu bimacnaa faraqahu weeye haddii la idhaha farada ciqda nidaam oo kale sida kuushiya wixii ayuu kala kaxeeyey weeyo xabaadkiisii markii hore taxnaa meesha keliya ku wada jiray ayuu dee intuu kala gooyaa midba meel ay tagtay faradahu mana shadna macnaa waa faraqahu weeyaan infiraadu nidaamna saas baa macnihiisu yahayo waa wixii dee markii hore taxnaa oo kala go-oo kala baaha haddaba wixiu isagu baahiyey ee anwaacda ahaa ay ahayd in meel lagu wada sheego ayaan anigu taxayoo intii isu munaasibkahayd baan isku soo dhaweeyey bal taa hadduu wada furiyey weeye hadduu wada furiyey waqad dakara wuxuu sheegay min anwaaci alxadiidi xadiidka noocyadiisa wuxuu ka sheegay khamsatan wa sitiina shan iyo lixdan nooc buu ka sheegay anwaacda xadiidka wa tabica waxaanu raacay oo fii dalika xagga marka la eega tiradan shan iyo lixdanka ama dee khaasatan anwaacda tirinteeda haddaanu tiradaba buuxin xaakim waxaa la arkaa tiradan shan iyo lixdanka inaanu gaadhsiina alxaakima abaa cabdallaahi abaa cabdillaahi alxaafid annaysaburiya sheekh almuxadisiin macnaa xaakimka kunyadiisa ayd abaa cabdillaahi xaafidka ahaa ee magaalada naysaabuur la yidhaahee khuraasaan magaalooyinkoodii ugu waaweynaa kaba mid ah iminkana wadankan iraan xaggiisa bari kuba taala taas magaaladaasna deganaaye dee halkaa degaankiisu ahaa muxadisiintana waqtigiisii sheekhooda ahaa ayuu kitaabkiisa macrifatu culumi alxadiid ee isna madbacaysan kitaabkaas buu xaggan anwaacda sheegitaankeeda iyo tacdaadkooda kuba raacay waan aniguna bicawnillaahi ilaahay dee kaalmayntii anigoo rabbi kaashanaya adkuru jamiica dalik umuurihii ama anwaacdii oo dhan horta waan wada sheegi maca maa udiifu ilayhi iyadoo ila jirto maca maa kii macii udiifa aan u geynaye ilayhi waa madkuurkaas waa jamiica daalika waxa ay iyagu sheegeen ama uu ibnu salaax sheegay xaggiisa aan kusoo kordhinayo ee min alfawaa'idi faa-iidooyin ah almuntaqadati laga qaatay min kitaabi alxaafid alkabiir abi bakrin albayhaqiyi almusama bilmadkhal ila kitaabi sunna macnaa xaafidkaa weyn ee abi bakrin albayhaqi oo isaguna tilmiidkii xaakim ahaa ee nin faqiih oo muxadisana ahaa kitaab uu leeyaho la ydhaha almadkhal ilaa kitaabi sunan kolley waana kitaabkiisan sunan alkubraa buu madkhalkiisa yahay kitaabkaas fawaa'id aan kaa soo ka qaatay oo isagana waa kitaab uu ikhtisaariye siduu sheegi doonee aan ka halkaasoo dee aan halkan kusoo beeriyey oon usub kusoo geynaya jirto ujeeddada macnaa kitaabkaasu isna cinaayo u lahaa uu ikhtisaariyeyba siduu inoo sheegi doono ayuu fawaa'id kala duwan oo kitaabkaa ku sugan oo kitaabkan ibnu salaaxaan kuba sugnayn ayuu markaa kitaabkiisan ikhtisaaru culum alxadiid buu kusoo biiriyo fawaa'id ziyaadon kitaabkii asalkayd markaa kuba sugnayn waqad ikhtasartu aydan kitaabkan bayhaqina waan soo ikhtisaariyey binaxwi min hada nabad waa shakligan aan kan u ikhtisaariye ibnu salaax wax naxwigiya ama shabahaya ayaan kusoo ikhtisaariyo isaguna sidan oo kale aan u ikhtisaariyey kitaabka madkhal min hayri waksin nuqsaan la-aan anigoon waxba nuqsaaminayn oon ka nuqsaamin kitaabkii aan ikhtisaariyo waxyaalahan kaba tage waxaan ka nuqsaamiya aanu jirin walaa shadadin xadgudub iyo ziyaade markaas aan loo baahnayn weeye shadadii makaalkan taasna aanu jirine isagii aan dee lumbigii adu muxtawihiisii dee aan ilaalinayo oon soo ikhtisaariyo iyadoo nuqsaan sidaasi aanay jirin wax shadad laguma tiriyo oon dee anigu laba imin aanu jirin wallahu lmustacaanu caleyhi litikaal mal halkan faarase oo kale weeye laqbada markaa laqbo uma baahna carabkaan marinaya dikru tacdaadi anwaac alxadiid oo halkii dee faarasadii kole kitaabku waa leeyahay waa ibnu salaax kitaabkiisii suu yeelay intaanu bilaabin kitaabka ayuu anwaacda uu ka hadlou kitaabka kagaba hadlay ayuu halkan hore kusoo sheego waa tan ay fihrastiga ay kuba magacaabi jireen ama fahras ay kuba magacaabayeen kollayna bal markaa sheekhuna hadhow wuxuu yeelan doonaa mulaaxadaad buu yeelan doonaa mulaaxadaadkiina naftiisana waan yar eegi doonaa haddii bal ictiraad naftiisa ama dee jawaab laga jawaabayo ictiraadaadkiisu ay jiraan iyo in kale waxaan eegi doonaa umuuruhu bal ku ballan qaaday sheekhu ibnu kathiir oo kale ee uu halkan mulaaxadaadkiisan marka uu sheegayay uu ku ballan qaaday ma ofiyey mise ma ofin bal taas insha allahu tacaala saa daraaddeed inta hore waan carabkun baan marinaya waa wixii kitaabku kulansaday iyo anwaacda inoo iman doonaa saxiixun xasanun daciifun musnadun muttasilun marfuucun mawquufun maqduucun mursalun munqadicun mucdalun mudallasun shaadun munkar maa lahu shaahidun ziyaadaة الhiqa alafraad almucalal almudarib almudraj almawduuc almaqluubu macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu macrifatu kayfiyati samaaci اlxadiidi waismaaci wa anwaacu taxamuli min ijaazatin ama wa anwaaci taxamuli min ijaazati wagayriha macrifatu kitaabati اlxadiidi wadabdih kayfiyat riwaayati اlxadiidi washardu adaaih aadaab اlmuxadisi aadaab اطaalibi macrifatu اlcaali wاnnaazil المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتى مختلف الحديث المزيد في أسانيد مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبة والرواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه ورواية الأبناء عن الآباء من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر وهلك سابق لاحقه من, لو من, من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من اللذين قبله ومتشابه نوع آخر من ذلك من نصب إلى غير أبيه الأنصاب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط آخر عمره الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم انتاسي وعناوين كتابك أما فهرسدي وي محور الشيخ وهذا كان ومركا لأيغو دائما مواضيع كتابك إنه إيمان دون طولن شيغيدا لا شيغي waa tanwiicun qaybin iyo noociyeyn ama tafsiil tanwiicu sheekhi abi camrin leh sheekhii abi camrin waa ibnu salaaxe tanwiiciisii ama siduu u qaybiyey ee uu anwaacda u kala saaray ayay tani tahay wa tartiibuhu raximahullah tartiibtiisii uu usoo kala horreysay u tartiibiyeyna tan weeye qaala ibnu salaax baa wuxuu yidhi walayse ma ahaanin marka dee shan iyo lixdan nooc buu sheegay asaamidoodina waa tan aan hayno marka wuxuu leeyahay haddana bal tanwiicaasi ma ahaanin biaakhiri lmumkini fii dalika marka leega cilmigan xadiidkao cilmi ballaadhan ah waxa suurtagal ah in loo kala saaree loo kala qaybiyo wixii adugu ugu dambeeyey maaha oo ujeeddadu waxaa suurtagal ah anwaacdan kale in ama anwaac kale lagu soo kordhiyo canaawin kale lagu soo biiriyaana suurtagal weeye waayo fa inahu isagu noankan cilmigan qaabilan wuxuu aqbalayaa litanwiici noocayn ama kala saar iyo dee in la kala dee noocyo iyadoo lagaba dhigo ilaa maa laa yaxsa waxaan laba koobi karin anwaac fara badan oo kale oon kuwan halkan laynoogu sheega aan ahayn in dee inta lasii kala saar saaro ama canaawiin kale lagu soo kordhiyo saa lagu tanwiiciyo ama noocyo kala duwan oo fara badan looga yeelaa taasi suurtagal weeye waa aqbalaya id laa tanxasiru ma koomayso axwaalu ruwaati dadka ruwaadda xaalooyinkoodii oo sifaatum axwaal iyo sifaat waa isla mid kolle sina halka musalsalkaba ku ogaan doono wa axwaal mutuuni alxadiidi wa sifaatuha mutuunta axaadiisu sifaatka ay leedahayna iyaguna wax dee koobayo in yar lagu soo koobi kara maaye sifaat kala duwan ama axwaalo kala duwan baa lasii kala bixbixin karaa marka wuxuu leeyahay kala bixintan imika aan kala bixinay ma aha intii aan la dhaafi karahayn waa laga sii badin karaa noocyo kalea lagu sii dardari karaa haddii bal lasii kala saaro intaas waa hadalka ibnu salaax marka wuxuu la yidhi waqoltu waa tan cibaaraadkaan lahayn waa ay isticmaali doonaan wa fii hada kullihi nadar hadday tahay tanwiican iyo hadalkan uu yidhi kolley waxa ku sugan nadaro ujeeddadu hadal dee saas lagu daynayo oo laleeya waa hadal sawaabo dhammaantii ama caadi ah ma aha ee ictiraad iyo bushwaa wuxuu ku iman karo waa wax nadar ku sugan yahay marka muxuu yihi bal fii bastii kala bixintiisa haadihi alanwaaca anwaacdan uu kala bixiyey ee uu fidiyey ilaa haada alcadadi tiradan shan iyo lixdanka nadar oo wuxuu leeyahay anwaaca waa laysu geyn karaa waa lays raacraacin karaa anwaaco isku midaa jirta ama dee waxaa qadar mushtaraga leh sidaa daraaddeed kala bixintan uu ilaa shan iyo lixdanka gaadhsiiyey ayaaba nadar ku sugan yahayoo waxaan waa la intana laga koobi karaa buu leeyahay taasi waa mid oo waa kan sii cileeyo idli waa litacliile id cile yumkinu waxa suurtagala idmaaju bacdiha barhkeed in la geliyo fii bacdin barhka kale in daan wacda la israaciyo bal maalan imaka mursal iyo muqadic iyo mucdar iyo inagoo eegayna cad iyo dee wixii kale mucalaq iyo cadam alitisaal eegayna id noocaa keliya lagaba dhigo dee mutasilkii oo kale marka aanu dee dacfi kuba jirin saxiixii uun laba raaciyo aduu bal waxyaalo in laysu geeyo barhkood barhka kale la raaciyo iyadoo waxa qadarka mushtaragee ka dhexeeye la eegayo ay isugu imanayaan taas baa suurtagala wa kaana aliiqa mima dakara weliba in barhkood la israaciyo laysu geeyaa wax ka haboon buu ahaa intan uu sheegay sheekhu ibnu salaax uma weliba tacliil kale eg waa may nadar kale laba nadar baan markaa haysanaynaa ama laba ictiraab inahu ibnu salaax faraqa wuxuu kala kaxeeyey bayna mutamaahilaatin waxyaalo isku mid ahaayoo dee inta badan wax ka wada dhexeeyey oo ay ahayd meel in lagu wada sheego ayuu oo minha anwaacdan kaba mid uu bacdiha barhkeed ka kaxeeyey can bacdin barhkii kale oo maalan dee anwaacdan bal maalan matniga ku tacalluqsan oo kale inuu meel ku sheegahayd buu leeyahy wixii sanadka axwaashiisa inuu meel kuba sheego waxa ka wada dhexeeya inuu meel ku sheego bal anwaacdan xaggan riwaayada iyo inkayfiyadeediiya waxaa ku tacalluqsan meel isugu geeyo isagana waxaa dhacday anwaacaha qaarkood inuu meelo kala duwan ku sheegay iyaday ahayd in laysraaciyo oo meel laguba wada sheego wa kaana laayiqu waxa haboonna wuxuu ahaa ama laayiqi dikra kulli nawcin nooc kastaba sheegitaankii ilaa jaanibi maa yunaasibu waxa isaga u munaasiba ee ku haboon dhinaciisa in laguba sheego waa laba nadar buu inoogu sheegay labada nadar mid waxa weeye sheekhu tamwiican faraha badanuu ilaa shan iyo lixankan la gaadhsiiyey kolley ayaa mid yahay oo marka la eego anwaacda qaarkood waa la ysraacin kari laha waa laysu geyn kari lahayo tiradu intan way ka yaraan kari lahayd taas kolle ictiraadkaasna bacd alculamaa siday jawaabtoodu ahayd marka la eego qadar mushtaraga anwaac fara badani way leeyihiin laakiin markaan xagga istilaaxa eegno jus-iyaadkana la eego markaan jus-iyaadna eegno mid kastaana uu tacriif gaara iyo dee mithaal gaara yeelan karo isagu taasuu eegayuu ilaalinayo bal imanka mursal iyo munqadic iyo mucdal iyo mucallaq oo kale walow qadar mushtaraga oo ka dhexeeyaa jiraan oo itisaal la-aana haddana mid kasta xaqiiqo gaaruu leeyahay xag istilaax markan eegno oo bal xukunkoodaba koola awqaadda qaarkeed kala duwan marka markan jus-iyaadkii la eego dee waxay noqonaysaa inaan laga maarmin in la kala saaro oo la kala caddeeyo isagu markaa xaggaa jus-iyaadka ayuu eegayay bal taas bay ictiraadkan culimada qaar ama jawaabtooda ahayd waana sida xaafid maxjar kitaabkiisa nukad kuba sugan nadarka labaad eena waxay adigu taas culimmadu ay isaga ugu tabriiriyeen waa wax kitaabka jira waana wax meelo kala duwan ee ay ku yimaadeen waxyaale ay ahayd in la israaciyaaye sheekhu horta dee kutubtii ka horreysay kutubtii khadiibna uguba badnayd buu waxyaalo ku baahsanaa buu ururinayay nooc nooc buu u qaadanayo markuu noocii taxriiriyo amhiladiisii sheego qaybihii iyo tacriifkiisa sheego ayuu dalabadiisii isaga dee cilmiga kaba dalbaysay daarulxadiid alashrafiya markuu sheekha ka habayhayde ayuu u yeedhinayo lamuu sugahayn inta nooca kale uu isagana taxriirinayo oo maaha kitaab intuu qaaday mar keliya uu wada alifaye kolba nooc markuu taxriiriyo dabdiyo ee uu kutubtaa kala duwan kaba soo saaraba uu yeedhinayay markaa taasaa waxay keentay kitaabku tartiibtii ku habboonayd inaan laguba tartiibin saas baana dee dadkii dalabadiisa ah nin dee isaga asxaabtiisii ahaa aadu markaa dee weliba cilmigan xadiidkana cinaayada u lahayd ayaa sanba ay soo naqliyeen o ay soo sheegeenoo waa wuxuu mid mid u yeedhinayay ama xagga anwaacdan bay deeta yidhaaheen meeshan ku sheegan intanba wuxuu dejiyey markuu kitaabka imlihiisii iyo yeedhidiisii dhameey oo kitaab uu yeedhinayay dalabada nooc nooc uguba yeedhinayay markaa tanna waa si ay u noqoto bal wixii uu markii dambe kitaabkii taam noqday ayuunbuu dedejiyo intan hadalkan dambe ay anwaacdan uu kuba sheegay ama firasadanba iyo khudbaduba wax kitaabkii ka dambeeyey ayay ahaayeen oo bal markaa taasi waa cudurdaar ibnu salaax xagga kitaabkiisu inaanu tartiibtii ku habboonayd lahayn meelo ay culimmadu uguba cudurdaareenoo bal taas ictiraadka ama nadarkaa ku suganna waxa keenay waa taas bay iyadoo culimmadu yidhaaheen markaa sheekhu muxuu yihi ibnu salaax ibnu kathiir wa naxnu anagu nuratibu waan tartiibinaynaa maa nadkuru waxaan sheegayno calaa maa huwa alansabu sida iyada ku habboon oo aan wacdi israaci lahayd waan israacinaynaa buu leeyahy wa rubbama waxaa la arkaana admajnaa inaan gelino bacdaa barhkeed fii bacd anwaaca qaarkood inaanu ka maaranaba oo aan isdhex gelin oon iskuba darna taasna waa suurtagal dalaban lilikhtisaari waalmunaasaba maxay taasaan u yeelaynaa annagoo ikhtisaar kitaabkii lasoo koobo dalbayna anoo dee si isugu munaasibkaa inay isu raacaanna dalbayna wanunabihu waxaanan ku baraarujin doonaa calaa munaaqashaati munaaqashaad waa ictiraado inta badan iyo dee niqaashyo laabudda minha aan laga maarmahayn oo dee mahun inuu wixii ibnu salaax yidhi ku wada waafaqayo umuuro uu ku diidayaa jirto ama uu kuba khilaafayo haddaba munaaqashaad iyo niqaashyo aan laga maarmahayna waan ku baraarujin doonaa insha allahu tacaala saas baa sheekhu yidhi kitaabka haddaan eegnana dee munaaqashaad horta way jiray doonaan haddii aan la yidhaaho laakiin anwaacdu waa anwaacdii uun shan iyo lixdankii unbuu sheekhu sheegi doonaa tartiibtuna inta badan waxbuu inoo saasu kaba bedela ma jirto sheekhu halkan haba yidhaahee laakiin umuurahan dee kollay si dhab ah oo adigu umuu dhexgelin oo guud ahaan tartiibtii iyo idmaajkani wax meel meel dhacay uun mooyaane wax daahir ah oo muuqdo ma aha oo de mooye de waxay ku dhacday taasi laakiin ilaah baa garan eese muu adigu umuurahan uu sheekhu sheegay isaguba khaasatan rubama admajna waa ka rubama kaba cabiro waxaan dee badnayn baa iskaba ishaarayaaye laakiin haddana wax weyn oo isbedelo dee kitaabkii kuba yimi oo daahiroo muuqda taasi meelmeel mooyaane kollay ma jiri doonto bal dee waxaana dee mooye in dee ra'yiu markaa haddana isyidhi kitaabka un siisii kubadda iyo in kale ilaah baa og taas bal horta haddana umuurahani wax daahira oo muuqda tan sheekhu sheegay dee ma noqon doonto ana cula walaa saxiix wallahu subxaana watacaala aclam raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina wamoolana muxamed nabiy lmiya wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fima callamtana wabalan calayna النوع الأول الصحيح نوعي كوباد وصحيح سيان هل كي أركو صارنا كل دا وعدي وشاقي ابن الصلاح أيو يسونا هل كان كولا شاقي دونا أدو أنت بدن ترتيبتنا كل السيدي أي أهان دونتا ولو دي مناقشات كي يوحي على أما تاسيين بدن كتابك يادو موقن دونتون bal haddaba noocii koowaad ee anwaacdii xadiidku waa saxiixi taqsiimu alxadiidi ilaa anwaacihi sixatan wa dacfa kale waa cunwaan la arko dee kolley aan markii hore kitaabkii ibnujoorda ibnu kathiir cibaaradiisii aan ahayne laakiin liziyaadati lidaax ay u ziyaadiyeen bal markaa waxaa cunwaankani u yaala xadiidkii oo horta loo qaybiyo waa inta yaree fiqrada yare u horeysa weeye marka dambe xadiidka saxiixa tacriifkiisa inoo sheegi doonaayo dee noocii koowaad uu inoo bilaabmi doonaaye xadiidka bal taqsiimka weyn ee guud ee uu leeyahay ama sida uu inta u kala baxa si guud uu u kala baxo qaala waa cibaaro inagu soo noqnoqon doonto kitaabka si aan sheegnay ama dee aynu ognahayna imika kitaabkani wuxuu laga soo gaabiyey kitaabkii muqadimada ku shuhroobay ama culuumulxadiid ee ibnu salaax marka qaaladan sheekhu mar wuxuu leeyahay waa qaala ibnu salaax ibnu salaax baa wuxuu dha markaa hadalkiisii inta badanna lafdigii ama iyuu xarfiyan usoo naqlinaya hadhow kalaamka uu isagu leeyahay ayuu qurtu odhan doonaa ee qaaladaasi waxa weeye waa ibnu salaax oo kalaamkiisii ay tahay si dee waxa weeyaan naskiisii ama cibaaradiisiina uu sheekhu inoogu soo naqlinayo qaala wuxuu uhi ibnu salaax iclam ogow callamaka allahu wa iyaaya macnaa waa cid kasta oo dee waxa weeyaan khidaab intay u hertay ama in lala khidaaba ay ka suurto gasho kitaabkiisana eegayo oo ama aqrisanaya ama daalacanaya taas buu la hadlayaa cid mucayana lama hadlayo ee ruuxan daalibka cilmigan ee kitaabkan eegayo waxaad ogaataa callamaka allaahu wa iyaaya callamaka ha ku baro allahu ilaahay adigiyo wa iyaaya macnaa cilmi dee ku anfaca adigana ilaahay ha ku baro anigana hay bareen maxaa waa kan ana alxadiida cinda ahlihi taas ogow kole cibaaradan callamaka allahu iyaayana bacd alculamaa oo isaga kaba dambeeyaa ictiraad ahaan yidhi waxaaba habboonayd dee inuu horta isagu is-horreysiiyo oo uu ciddan uu la hadlayo u u ducaynayana dembeysiiyo oo markaa say dooranayaan inuu yidhaaha ayaa habboonayd bay leeyihin callamani illaahu wa iyaaka oo kale waxaanay taas ku cileeyeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadduu cid u duceeyo inuu naftiisa ku bilaabi jiray oo markuu cid u ducaynayo dee naftiisa ayuu kuba bilaabi jiray waa xadiid adigu tirmidiya ay wariyeen kolley qolooyin kalena riwaayaad ku dhow ay leeyihiin walow muctaridkaasi isagu dee rasuulka ficilkiisii buu ahaaye rasuulku inuu yidhi uu kaba dhigay kolley jawaab dheerna umuuraha ku tacalluqsanna xaafid alciraaqi baa kitaabkiisa ataqiid walyadaax leh bal markaasna khulaasada jawaabtiisaasna waxayd rasuulku markuu ambiyada soo qaado waxa badnayd dee waxa weeye inuu isagu isku bilaabo iyaga raaciyo laakiin dad kala duwana uu rasuulku kollay dee duco ahaan ulaba yimi inta badan ruuxii unbaabu kuba gaabsaday ama yarxamuhullahu ha yidhaaho ama yarxamukallah haba yidhaaho xataa ambiyada qaarkoodna saxiixan waxaa dhacay yarxamullahu akhii luudan oo kolkol aanu isba aanu naftiisa sooba qaadinoo bal markaa way habboontahay dee ducada kollay taas in lalaba yimaado laakiin haddii laga tago wax ishkaaliya oo ku sugani ma jirto haddaba wuxuu yihi bal waxaad ogaataa ana alxadiida xadiidku cinda ahlihi ehelkiisa agtii yanqasimu wuxuu u qeybsamayaa ilaa saxiixin wa xasanin wa daciifin oo marka la eego aqsaamtiisa waaweyn ee qeybo kale ay kasii farcoomayaan ee sii kala baxbaxaya taas markaan eegno wuxuu xadiidku u qeybsamayaa cinda ahlihi waa cinda ahli lxadiid wuxuu u qeybsamayaa saddexo waa saxiix iyo xasan iyo daciif kolley ilaa shan iyo lixan noocna waa laynoo sheegi doonaa kitaabkanba ama ibnu salaax sheegay cibaaradiisna ay tan ahayd dee kuwaasoo dhammi waxay ay kasii farco ay dee kasii baxayaan oo ay qaybo sii hoos gasho u noqonayaan saddexdan qaybood ee waaweyn iyadoo qaybo muhim oo kuwa qaybaha dee dhowr iyo lixdankaa ka midina ama ay ku tacalluqdo xagga naqligiisa iyo taxamulkii ama kitaabadiisa ama rijaashiisa iyo ruwaaddiisa culumo kuba tacalluqsan ay yihiinoo xadiidka qaybihiisa iyo anwaacihiisi ay kuwaasi ka baxsan yihiin bal intan xadiidka anwaacihiisa ee badaneen arki doono iyaduna walow shan iyo lixanku aanay taan dee kuwan aanay soo wada hoos ka lahayn waxa weeyaanuun waa dee waa kuwoodi kuwanay kasii farcoomayaan bal markaa taa weeye oo kani waa marka la eego intii usuusha ahayd ee guud ee kuwa kalena ay hoos imanayeen yanqasimu ilaa saxiixin wa xasanin wa daciif kalaamkii sheekhu ibnu salaax intaasuu ku joogaa ninkii muqadimo helayaana way fiicantayba kol hadduu kitaabku ikhtisaarkiiyo inuu islaba daalaacdo ama kitaabkan kale kolley inta badan la haystay dee tadriibu raawi iyo taqriibka nawaawi oo kale walow dee imaam nawi isagu hadiyo goor ee qurtudan badani aanay jirine kalaamka isagoon qaalana oo dhan uu sidiisii usoo naqlinayo ama awqaada qaarkeed ha noqdo lafdigiisa ama in badani ha noqoto khulaasadii kalaamkiisa oo kitaabkiisa kale irshaad buu uga ilaalin badnaa xagga cibaarada ibnu salaaxin haddana waxay tahay in dee fahamkiibaa sii kordhaya oo waxaan istiicaabkiisiiyo ruuxu inuu yar bal wada suurayso si guud ayaa usii markaa adkaanaya hadduu kitaabkii kitaab kale laba daalaacdo haddaba wuxuu markaa yidhi ibnu kathiir baa odhanaya hada taqsiimu qaybintan xadiidkii loo qeybiye saxiix iyo xasan iyo daciif in kaana hadduu yahay binisbati ilaa maa fii nafsi alamr in kaana hadduu yahay taqsiimkaasi binisbati waa marka loo eegee loo nisbeeyey ilaa maa fii nafsi alamri macnaha waaqaca iyo xaqiiqada iyo nafsulamarka sida jirtee kuba sugan falaysa ilaa saxiixun aw daciif xadiidku labun buu noqon karaa waa ama saxiix ama daciif haddii aan eegno waaqaca iyo nafsul amarka siduu ku yahay wain kaana hadduu yahay binisbati ila istilaaxi lmuxadisiin marka loo eego dadka muxadisiinta ah iyaga istilaaxooda taqsiimkani uu yahay faalxadiidu yanqasimu cindahum xadiidku waa u qeybsamaya iyaga agtooda ilaa akara min dalika intaa in ka badan waa ictiraad taqsiimkan uu busheeya ibnu salaax kolleyna ma aha ibnu salaax kii ugu horeeya xadiidka saxiix iyo xasan iyo daciif u qaybiya khadaabi oo dee muddo ka horeeyey baa kitaabkiisan macaalimu sunan iyo abi daa-uudka uu kuba sharxay bilowgiisa isagoo weliba ahlalxadiidi saasoo kale u tiiriyey isaguo tabac markaa u yahaye xadiidka saxiix iyo xasan iyo daciif in ahlalxadiidka ay u qeybiyeen taas waa sheegay oo horta waa wax taqsiim looga horeeye taqsiim uu isagu la yimi ma aha taasi iyadu waa mid xagga kale sheekhu wuxuu yidhi haddii dee la eegayo bal sida jirtee waaqaca nafsul amarka jirtaa labu baabu noqon lahaa taasoo kale waa ishaari doonaa ibnu salaax mar dambe oo wuxuu ishaari doonaa dee ahluxadiidka intoodii badnayd bay taqsiimkooda tani tahay inay muxadisiinta horta kaga mid yihiin kuwa xadiidka laba un ka dhigay saxiix iyo daciif oo noocii xasanka raaciyey waxa weeyaan saxiixa un gooni yeelin oo dee aimo kala duwan baaba arrintooda ay taa tahay oo se ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ma kala saaraan oo saxiixii ayaa waxay raaciyaan noocii bal matamee xasankii noocan saxiixa hadhow waxay noqonaysaa saxiix iyo daciif oo kale walow xataa nafsul amar haddaan eegno iyo waaqaca dee axaadiistii rasuulka iyo kalaamkiisii waa kalaam keliya ayuunbuu ahaa arrintani taqsiimkani waa suu inaga inagu soo gaadhay asaaniidan uu inagu soo gaadhay waxay keentay weeye waa daahirkii sa uu yahay inaga inoo muuqatay ee haddii nafsul amarka la eego saxiix iyo mawduucun baabuu kala bixi lahay wax kale maba yimaadeen xataa daciifna ma yimaadeen waayo kalaam rasuul oo daciifi ma jiro ee kalaamka rasuulku waa kaa dee martabo keliya wada leh ee waa si imika inaga inagu soo gaadhay iyo ayaa dee bal markaa kuwa ay taqsiimyadan yeeshay oo xataa dee taqsiim kale ayuu nafsul amarka kuba yeelan lahaa marka istilaaxa muxadisiintana dee hadduu sheekhu yidhi wuu u kala baxayaa intaa in ka badan haddii jaanibkaa la eegayo sheekhuba taa kama haafil noqone waa sheego waa kan anwaac badan sheegaye ujeeddadu waxa weeye waa aqsaamta guud ee kuwa kale ay hoos imanayaan kuwa kalena ay ama qaybaha kale iyo anwaacda kalena kasii farcoomayaan ayaa saddexdan ah isaguba taa waa ishaari doonaa falxadiidu xadiidu markaa wuxuu uhi wain kaana hadduu yahay taqsiimku waa ataqsiim binisbati ilaa istilaax muxadisiin oo macnaa taqsiimkan saxiix iyo xasan iyo daciif loo qeybiyey dee waana tay u jeedeen bee istilaaxa muxadisiinta yahay dee iyada taasna ictiraad kale ama nadar kalea ku sugan baa ibnu kasiir leeyahayoo falxadiidu xadiidkii yanqasimu waa qeybsamaya cindahum cinda ahli lxadiid ilaa akara min dalika laakiin taasi waa qaybo iyo anwaaco kuwan hoos imanaye marka la eego waxa guud dee kolley istilaaxani wax ku sugan oo qubaari ma jiro oo waa saddexaas u kala baxaya kamaa qad dakarahu suu sheegay anifa dhowaan huwa ibnu salaax iyo wakayru keyrkiiba ay badan tacriifu lxadiidi saxiix bal hadda waa noocii saxiixa ayuu inoo bilaabayaa xadiidkii saxiixa ahaa tacriifkiisii qaala waa ibnu salaax tuu ujeedaa qaaladna way nala socon doontaa un ama alxadiidu xadiidkii asaxiixu saxiixa ahaa fahuwa alxadiidu xadiidka weeye almusnadu la isnaadiyey oo waa xadiidkaa dee marfuuca ah alladii kaasoo yatasilu uu xidhiidhayo isnaadu isnaadkiisii kolley dee waa iska cibaaradan almusnad ayaaba dee marfuucnimo iyo mutasilnimo inoo wada keeni lahayde waa iidaax ziyaado ah ayuunbuu tan ulaba yimi waa xadiidka intuu marfuuciyo rasuulkii loo kor yeelay sanadkiisna uu xidhiidhay binaqlilcadli ku cadaala ama cadlu isagu ah oo cadaala ay u sugnaatay werintii ku xidhiidhay addaabidi oo wax qabto oo daabid ah oo canilcadli isaguna ka warinaya ku cadaala ay u sugnaato cadli ah oo addaabidi isaguna dabdila ama dabdi laabeed ha noqdo ama dabdi kitaabi ilaa muntahaahu ilaa halka uu ku dhammaanayo oo dee ilaa saxaabigii laga gaadhayo xadiidkii kaas haddii dee kaa marfuuca marka uu yahay arrinkaa ku xidhiidhay walaa yakuuna aan noqon ahayn shaadan ku shaada oo raawi ruwaadiisa ka midii dadkii kale uu kala gooni noqday si say iyagu ku wariyeen ka hor imanaysa oo anfiyaysa taas aan noqonayn walaa mucallalan kula cileeyo cilla dee isagoo daahirkiisu ah inuu kafayo u yahay wax isaga ku keena qadxi ku keena markii duruqdiisii iyo riwaayaadkiisii laysugeeyey raggii